Dowladda Soomaaliya ayaa shaacisay in dhowaan ay soo iibsatay laba diyaaradood oo noocyadoodu ay yihiin Airbus A320 ahna Somali Airlines kuwaasi oo ka howlgali doona muddo laba bilood gudahood ah gudaha dalka Soomaaliya. Heshiiska lagu soo iibiyay diyaaradahan ayaa waxaa saxiixay xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ah ee Soomaaliya. Wasiirka Wasaaradda Gaadiidka iyo Duulista Hawada ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Faarax Nuux ayaa bulshada la wadaagay xogta heshiiskan iyo diyaaradaha la soo iibiyay.
maanta oo ay taariikhdu tahay labaataniyo bisha toddobaad laba kun iyo labaatan iyo shan waa maalin taariikh gaara u leh ummadda soomaaliyeed iyo dowladdooda intaba waxaanu maanta dib u soo celinay shirkaddii Somali Airline oo soddon iyo afar sano ka hor ka baxday adeega iyo hawada caalamka iyo tan Soomaaliya labadaba waxaanu maanta heshiis kala iibsi ah aanu la bilownay shirkad la yidhaahdo Lema Air Group waxaanu ka iibinay laba diyaaradood oo ah Airbus A320 shirkadahaas waxay howlgelin doonaan haddii alla idmo muddo laba bilood gudahooda baanu jecelnahay oo kooban inay ku howlgalaan heshiiskaasu maanta kusoo gabagaboobay magaalada muqdisho xafiiska prime ministerka waanu ku kala sayeexanay wuxuu soo socday muddo dhowr bilood ah dalal badan baa la isugu tegey waqti badan baanu gelinay muddada kooban oon hadda xafiiska joognay waxaanu ballanqaadka iyagii ahaa markan anigu xafiiskaan la wareegay inaan hawada gelin doono oo soo celin doono Somali Airline sida ugu dhaqsaha badan waxaan ilaahay uga mahad celinayaa ballanqaadka iyagii aan xafiiska ku nimi ee qodobka nagu muhiimsanaa maanta inaanu furihiisii ugu horreeyey aanu bilownay oo aanu gadnay labada diyaaradood waxaanu rajo ka qabnaa oo go-aanka dowladda soomaaliyeed yahay inay arrintaanu tahay bilow diyaaradaha waxaanu u gadi doonaa si raxanraxana hadda waxaanu howlgelin doonaa labadan waxaa ku xigi doonaa labo ama saddex kale waxaanu ku xigi doonaa in la eg waxaanu doonaynaa muddo kooban inay la tartamaan adeegyada caalamiga ah diyaaraddii Somali Airlines haddii alla idmo wax weyn bay waxay ka tari doontaa sumcaddii iyo karaamadii ummadda soomaaliyeed waxay wax badan ka tari doontaa shaqaalaynta iyo baagamuudada dadka ah oo dhalinyada wax baratay inay shaqo abuur u samayso waxay wax badan ka qaban doontaa dhaqaalaha waddanka waad ogtihiin dadka iyo soomaaliya waa dad dibadda xoog u jira safar badan maslaxadahaas dhan oo dhaqaalahooda iyo danahooda iyo businesskoodana waxay ku fishadaan diyaarado dalal kale leeyihiin iyo kuwo dal kale leeyihiin aada iyo aad baan ugu faraxsannahay maanta inay bilowgaas aanu samaynay waa diyaarado ay iibsatay dowladda soomaaliya oo ay leeyihiin shacabka soomaaliyeed waana qorshaha xukuumadda dan qaran iyo aragtida madaxweynaha soomaaliya doctor xasan sheikh waxaan u mahad celinaynaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda dan qaran xamse cabdi barre oo mar walba ku dhiirigeliya shacabka iyo dadkiisaba isku filaasho iyo isku tashi inay gaaraan waxaanu sidoo kale umahad celinaynaa aragtida madaxweynaha oo iyadoo nagu dhiirigelisay inaanu ku dhiirano inaan maalgelin in awooddaas leh iyo huyuushkaasa inaanu dalka iyo dadka kusoo kordhino waa bilow ma aha dhammaad waxaanu ummadda u ballanqaadaynaa sida marka hore aanu ugu ballanqaadnay labadaas diyaaradoodna inay dhaqso howlgeli doonaan kuwa gudaha ka shaqeeya iyo kuwo kaloo caalamiyana inaan kusoo biirin doono aada iyo aad baan idinkuga mahad celinayaa tiimkiina midiyada waxaa layihaha somaali wari dhaadhaama mar dhow indhihiina ku arki doontaan somali airline oo ka duulaysa cadacadda international airport
burburkii dowladdii dhexe kadib ee dalka waxa uu dalka soomaaliya dib kaga soo kabanaya nidaamka maamulka hawada iyo awoodaha gaadiidka hawada